barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
waa maalin axad ah shan iyo tobanka bisha maarso sanadka labada kun iyo labaatanka saacadda afrikada bari waxay hadda tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaana marti noogu ah dhallinyaro hal abuurka suugaanta soomaalida ku xeeldheen buuf isdiris ma noqoteen intuu beerka kaa degay beledka ma kaa raray ma ku geeyey buulay xere qaxooti buuxaan waa qiso balaayee buufsalama kugu yidhi berebere boorame baay iyo bakool beledweyn ka soo dhoof badda soo dhex jiiro haddii kula bariiqiyo haddii lagu badbaadshaba waxaa tahay bukaan socod bele badan sugayso weli aan baxnaaniyo bayd fiican loo furo waa tahay tixdaasi iyo kuwo kaleoo xiise leh oo ku saabsan dhallinyaradu mar dhow ayaad maqli doontaan waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan kaalimihii heesaha
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida
dowladda soomaaliya ayaa waddanka ka mamnuucday dadka safarkoodu uu ka soo bilowday ama soo dhex maray waddamada uu sida weyn u saameeyey cudurka coronavirus war ka soo baxay wasaaradda caafimaadka soomaaliya oo ay faafisay wakaaladda duulista hawada ayaa lagu sheegay in dadka ka soo safray waddamada shiinaha iiraan kuuriya iyo talyaaniga ama soo dhex maray afar iyo tobankii maalmood ee u dambeysay aanan loo ogolaan doonin inay soo galaan soomaaliya tallaabadan ayay dowladdu ku sheegtay in loo qaaday si looga hortago in cudurka uu soo galo soomaaliya ama uu ku faafo duuliyayaasha diyaaradaha imaanaya garoonada soomaaliya ayaa sidoo kale la wargeliyey in haddii ay ka war helaan inta ay soo socdaan qof qaba ama muujiya calaamadaha cudurkaasi uu degdeg usoo wargeliyo dowladda soomaaliya austreeliya ayaa sheegtay in dhammaan dadka safarka ah ee dalkaasi tegaya ay wajihi doonaan afar iyo toban cisho oo si iskood ah ay isku karantiilaan iyadoo sheegtay sidoo kale in doomaha iyo maraakiibta sida dalxiisayaasha aan dalkaasi loo ogolaan doonin inay gudaha u galaan ra-iisul wasaaraha dalkaasi scott morrison ayaa sheegay axadda maanta ah in tallaabooyinkan looga gon leeyahay sidii loo xakameyn lahaa faafista cudurka coronavirus ee gudaha dalkaasi sbain ayaa sidoo kale ku dhawaaqday inay si xoog leh u dhimayso isku socodka dalkeeda oo ay ku nool yihiin lix iyo afartan milyan oo qoftaasi oo ah iskuday ay ku doonayso inay ku xadido faafitaanka cudurka coronavirus ee qaaradda yurub madrid ayaa sheegtay in tallaabadan ay qaadan doonto ay tahay mid la mid ah tii talyaaniga ee lagu xiray dhaqdhaqaaqa dadka muddo laba toddobaad ah ra-iisul wasaaraha dalkaasi sbain petro sanchez ayaa ku dhawaaqay tallaabooyinkan isagoo sheegay inay u bilaaban doonaan sida ugu dhaqsiyaha badan loona ogolaan doono dadku inay soo adeegtaan ama ay aadaan goobahooda shaqada oo keli ah
warka caalamka ayaa intaasi nagaga dhan halkaaad kala socoteenna waa v o a washington haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa magaalada nairobi ka soo diray khadar maxamuud xareed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan waxa uu idinkaga imaanaya magaalada nairobi waxaana halkan idinka daadihinaya anigoo ah khadar maxamuud xareed barnaamijka waxaa igala qaybgelaya maxamed cilmi dhicisow oo ah hal abuure soomaaliyeed oo wiil aada u da-yar dhinaca fanka hal abuuro kala duwan ayuu sameeyaa suugaan kala duwan oo lagu wacyigelinayo bulshada iyo sidoo kale cabdishukri maxamed jaamac oo isna ah jilaa dhinaca filimada amaba riwaayadaha soomaalida ee magaalada nairobi marka hore kusoo dhawaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka v o a waan ku dhownahay waana mahadsan tahay qadar caleed wax yar dhicisow haddii aad eh, dhegeystayaasha ku dhegeysanaya aada faahfaahin ka siiso adeegyada aada qabatid dhinaca bulshada waxaad ii sheegtay inaad dhinka fanka hal abuuro iyo maansooyin kala duwan aada sameyso si kooban
kolletaba anigu waxaan sameeyaa gabayo baan sameeyaa ama suugaan si guud af soomaaligu waxa weeyaan markii laga reebo ereyo yaryar oo kooban oo afaf qadaada sida carabiga oo kaleeto soo dhex galay waxaa loo kala saaraa tix iyo tiraab marka anigu qeybta tixda ayaan inta badan kaga maansoodaa ama aan kaga gabiyaa oo suugaantaydu ay u badan tahay waa maansooley
marka ilaa goormaa soo waday hawshan ilaa muddo baan soo waday kolleetaba maaragtay bulshada soomaaliyeedna way ka warqabaan oo baraha bulshada iyo meelo badan baan ku wadaagay marka ujeeddaduna waxa weeyaan wacyigelin sidaan dadkayaga aan wax isugu sheegi lahayn weliba dhallinyarta soo korayo ama soo kobcayo ee garaadsanayo aan wax isugu sheegi lahayn oon eh, u tasha lahayn dalkayaga wax ugu qaban lahayn diintayga wax ugu qaban lahayn dadnimadaya aan meel uga muuqan lahayn oon dad jiro oo bulsho aan u noqon lahayn ilaan cidina nooma maqno ceelna inooma qodno waa inaan wax isugu sheegnaa qalinka m- oo aan maanta qoriga aan iska dhignaa waa inaan wax isugu sheegnaa maskaxdayada oo cilmiga aan kaashanaa oo aan iskoolaadka aadnaa oo aan wax barannaa muhiimadda koobaad ee anigu aan ka leeyahana waxa weeya in dadkaygu wax iska bedelaan Een, kulletaba gabayguna wuxuu ka mid yahay suugaantu waxay ka mid tahay qeybaha koobaad ee bulshada wax ka bedesho marka ma adiga unbaa isdiray oo hawshan si iskaabaad u qabanaysaa mise waxaa jirta dad kaleeto oo ku fangareeya Een, horta runtii markii laga hadlo een, waxaa jiro dad aan ayagu mushaar aanan la siinin Een, suugaanyahanku waxa weeyaan een, ifiyaha bulshada waxbuu maaragtay asagu sameeyaa u ifiyaa haddana wax kuma qaato dhakhtarku waxa weeyaan een, dadkabuu daaweeyaa laakiin waxbuu ku qaataa macallinku waxa weeyaan dadkabuu waxbaraa Een, laakiin waxbuu ku qaataa Een, siyaabo kala duubaha uga soo galaan annagu waxna kagama wax kuma doonno hantida wax, eh, kuma doonno Ee, maskaxdayaga ayaan dadka u hibaynaa waayah waan kugu soo laaban doonaa waxaan siinayaa cabdishukri ee kusoo dhawow barnaamijka marka hore si kooban dhegeystayaasha ku dhegeysanaya annagoo og inaad nin dhallinyaro ah oo dhanka eh, jalliinka ka qayb qaato tahay bal haddana si kooban Eh, waa mahadsan tahay khadar maxamuud xareed eh, waana dhowahay waana inii mahadcelinayaa bahdiina v o a Eh, waa waxaan soo saarnaa filimaan sida riwaayadaha baan soo saarnaa oo aan dadka ku wacyigelinaa sida abwaankuba sheegay oo bahwadaag la ahay Eh, marka riwaayadahaygu waxay badanaa eh, aan ku jeehaynaa ama aan u jeedinaa ama bulshada ugu soo bandhignaa waa dhaqanka oo dhaqankeenii hooyo eh, sida eh, wixii wanaagsan iyo waxa xunbaan isfeer dhignaa Eh, intaan hadda dalkan kenya joognay baanan waa bilownay inaan youtubeyada iyo baraha bulshada ay ku wada xiriiraan aan soo dhigno laakiin intii hore iskuullada iyo meelahaasaan kasoo wada jeedin jirnay marka eh, filmadan ama riwaayadahan aad jilaysaan ma dhaqankiibaad ku matashaan oo qaabkii dhaqanka uu ahaan jiray iyo sidaasaad u wajahdaan mise qaab kaleeto oo dhinacan dee hadda casriga adduunku casri buu noqday oo teknolojiyaddii way hormartay sidee wax u samaysaan Eh, annagu marna eh, kama tagno kaayaga ma aadno meelo waxba casriyoobay weligan baana waxaa aaminsanay inaan casriga la soconnay oo aan ah, dadkayagu mar walba ay dad hormarsan ahaayeen burburkaya nala ku arag anna waxaan ahayn dad dhisan baan ahayn tabtii eh, jilaayaashii naga horreeyey ama abwaanadii naga horreeyey wax u soo saari jireen baan wax u soo saarnaa casri keliya waxaa nagu ah shaashadan laga soo muuqday iyo kan hadda aan eh, raadiyoga hadda aan ka hadlayn unbaa casri nagu ah laakiin intii hore sideedii bay nagu tahay gudbintii unbaa noo baahday un dhicisow een, maansooyinka ama gabayada ama waxyaabaha aad hal abuurtay aad samaysay kuwa ugu saameynta badan ead isleedahay bulshadu eh, saameyn bay ku yeelatay oo wax- waxbay ka bedeshay maxaa ka mid ah Een, kolletaba maaragtay anigu eh, ma dhahayo eh, gabaygaasaa ugu saameyn badnaa amasana maansidaas ayaa ugu saameyn badnaa sababta aan u- aan u dhehin waxay tahay een, dadka dee kama aanan qaadin een, een, waraysiyo kama aanan qaadin dadka bulshada lama aanan yeelin inta badan laakiin fariimuhu way soo gaaraan oo qofba maanse ayuu jecel yahay oo noloshiisa wax ka bedeshay waxaa laga yaabaa maanse anigu aan sameeyey in ay samayso qof in noloshiisa ay wax ka bedesho waana ujeedadii aan ka lahay alxamdulilah tusaalahaan maansidii buufiska oo kaleeto dad badan ay noloshooda wax ka bedeshay Een, qaadka oo kaleeto aan maase aan ka sameeyey oo qaadiid gabaygaas la yiraahdo asna dad badan buu noloshooda wax ka bedelayoo alxamdulilahi qaadkay joojiyeen sidoo kaleeto tahriibka maasiga sidoo kale maaragtay dad badan ee noloshooda wax ka bedeshay dad waxbarasho u aadeen baa jiro dad waxaa jiraan maaragtay maanse aan waadhow mar dhow aan soo saaray oo xijaabka ka hadlaysay hablo badan ayaa aad noloshooda maaragtay wax uga bedeshay oo weliba xamaasad ku samaysay haddii aan soo qaadano midda ugu horeysa waxaanu maansada tahriibka oo kaleeto sidee ayay u dhacaysaa boofis dares ma noqoteen intuu beerka kaa degay beledka makaa raray maku geeyey buulay xere qaxooti buuxaan waa qiso balaayee buufsule makugu yiri berebere boorame baay iyo bakool beledweyn ka soo dhoof badda soo dhex jiiro haddii kula bariiqdiyo haddii lagu badbaadshaba waxaa tahay bukaan socod bele badan sugayso weli aan baxnaaniyo bayd fiican loo furin been maaha hadalkuyo beledkaad u socotay bartaad booqanaysaa kugu boodi karayo kusoo bixin karaayo waa qiso balaayee buufsule makugu yiri kusoo biib dayuuradoo adoon arag bahal baqdin iyo dhibaataba baahidaad laheyd iyo walwalkii bugtadee maanka beled ku halqiyey maka boodi gebiyo baarle iyo burtuqaal dalxiis muu bareerto belji muu dawaaftoo muu aada booqasho badweynta hindiyo maku daya booliyowgii beerkii wadnaha gubay mise waa ku buqa jaray intuu been cad kuu jilay buunbuunis kuu galay birri soo bax kugu yiri farxadii baraaray bashbash muu riyaaqdo intuu baalka kaa degay beesakeen ma kugu yiri bangiyada ma aado hantidii bishii hore bulsha soo aruursheen ma soo bixisay gebiyo waagii ma kuu baryey adoo baay ku wada yidhi asxaabtaad isbarateen amaad bah wadaagteen barni iyo bidhaan qurux baxsanay buraaqob meeshku soo baxeenoo boodari ma kuu yimid marxabiy bishaarin iyo bogaadin dabade waxaa tahay nin baxayo buuraha dushooday badda safar ku maray micnihii markaa noloshaadii maaragtay siaad umalaynaysa maysan noqono nolosha waxbaa iska bedeli doono bisagoo intuu buunbuunis kuu galay birri soo bax kugu yiri farxadii baraaray bashbash muu riyaaqdo intuu baalka kaa degay beesakeen ma kugu yiri maaragtay bahdibakubah xaflad caruus ka qurux badan baashaal saqooti bilqeer wacan ku soo noqo maku kala baxdeenoo buufsbeen makuu jiray ilaa waan ku buufshee maku baadiyo ballantii ma baal maray ma boodbadi dabadee waaya marka si kooban ujeeddada ay maansadan ku timid si kooban oo kale ujeeddadu imaansadu ku timid kolletaba meelo badanna waan ka sheegay laakiin saameyntii dadka ku samaysan waan kaaga sheegaya wax waxaa dhacday qoys kala tagayahay inuu maansan darteeda isugu soo noqdo waxaa dhacday dhallinyar tahriibaysahay maansan darteeda inay tahriibkii uga joogsadaan oo qaarkood inay badaha ay galaan ay halis u ahaayeen ay soo noqdeen maansadan darteeda uga joogsadeen marka saameyn badan ay ugu yeelatay anigoo waddada iska marayo ayaa dadka qaarkood ay islaamaan ay waxay dhahaan maaragtay buufis waa liigu soo halqabsadaa maansa baa liigu soo halqabsadaa buufis baa lagugu yaraa buufis baa liigu yaraa mararka qaarkood waran uu buufiskii maahiyo dadka waan kaga degayay marka saameyn weyn bay samaysay waxaa dhacday qoysas kala tegi oo gabadh inanta ay leedahay anugu inaan dibadda aado mooyaane oo halkaas aan gaaro mooyaane inta iskumaba qabayno markii dabeetana maasada marka dhegaysatay inay kaga hanuuntay wixii oo dhan ay tiri haddii maaragtay dhibaatadaasi meeshaas ay dhibaatooyin badan ka jirto in laisoo ceeriya wax kasta ay ugu dhici karayaan noloshaydan baan wax ka wadaagayaa sidee marka sidee ayay arrintaasi ku suura gashay ma way ka tala baxday waa markay dhegaysatay kadib maansada ay wacyigelin ku samaysay maansaduna nolosheeda ay wax ka badashay sideedaba waxa weeye markii cilmi markii lagu barayo cilmiga ha lagu dhige caqliga kaashaa la yiri qofka markii wax la baro ama wax loo sawiro dad baa sawirad sawirada wax ku sameeya hadda saaxiibkii cabshuuri oo kaleeto wuxuu kusoo gudbiyaa jilitaanka iyo riwaayadda wax kusoo gudbiyaa sheekooyinkaas wax kusoo gudbiyaa dad baa ka qaadanaya aqoontaas marka suugaantan lagu akrinayaahi waxay ku dhabbay ku jeexaysaa waddo ama wadiiqa ayay ku marsiinaysaa waddadaas baad raacaysaa marka dabeetana derbigay kusoo taabsiinaysaa maskaxdaas baad qaadanaysaa aqoon baa kaga faa'idaysaa waaya cabdishukri filimada ama riwaayadaha aad samayseen kuwooda ugu saameynta badan ee aada is leedihiin bulshada ayay wax badan ka bedeleen amaba ay ka faa'iideen maxaa ka mid ah way badan yihiin lama soo koobi karo waxaa ka mid ahaa aniga oo oo muqayil ah oo islaantuna dee gabadhu ay ayna xaamilo tahay ama ay uur leedahay sagaalkeedii dee ay dhammayso laleeyahay ama habeen damba se waa caawa baan soo qayilaya lacagta waxaa noo soo diro walaalkeed walaalkeed markuu noo soo diro lacagtaana igu soo dhacdaa magac ahaan baa anaga laygu soo qoraa markaan soo qaado majliska ama maqsinka igu horeeya baan la fadhiistaa hadhowyo kale ayana meel yar bay baradha iyo ku iibisaa anoo qayilsan baa ayada u imaada habeenbarkii baan guriga dhowdhdhdhw kusoo siiya waan kusoo garaaca kabacdi markay fudho waan iska soo seexdaa caruurtii biilkoodii layma weydiiyo waxba layma weydiiyo lacagtii lasoo dira layma weydiiyo ayadii intii yareydoo maanta qorxad u fadhiyay baan cunaa oo intaan xoog uga qaadaan laad dabada ka geliya dadkii oo dhammaan marka wacyigelin bay u noqotay qofkii sidaas ahaa oo markaa noocaas ku jiray wuxuu isleeyahay oo bulshadoo dhan miyaa kuu wada jeedaa maxaa yeelay ayadii waxaan usoo dhignay bracticala oo muuqata oo filin ah baan soo bandhignay qofkiina uu ooyayo gabadhiina xaamilo tahay oo beerka aan ka laadayo hadhati dee badanaa waa dee waa ku waantoomeen sidaa oo aboon dhicisa uu sheegay marka wacyigelinta soomaalidu dad wax akhriya way yihiin laakiin ma jecla akhriska waxay ka jecen in adigu u sheekaysid bay ka jecel yihiin akhadro waayahay cabdishukuuri markaad samaynaysaan filimada noocan oo kaleeta ah sidee qaab noocee wadooyinkaad u martaan iyo maalan hadda adduunkao kale marka filimada la jilayo dabcan dee shirkado waaweyn oo qalabkii iyo dhanka maaliyaddii iyo dhankaas ka taageerayaa jira idinkaoo dhallinyaro ah oo soomaaliyeed oo islii filimada noocan oo kaleeta kusoo saaraya yaa idinka taageera qaab noocee ayay arrintaasi u wajahdaan caqabadaha ugu badan ee aad la kulantaan maxaa ka mid a horta way caqabada badan yihiin aad bay u caqabada badan yihiin laakiin anagu annagaa jeebkayaga fuula oo waxa yarka aan hayno baan kusoo bandhignaa ayadaasaan waxaan ku marnaa meeshii dowlada haddii dee dowladdii waan u marnaa waraaqad goosasho hadday ahayd meel la gelayo hadday tahay dad u seeraysan oo seeraha xiran hadday tahay qofkii horey fadhiyey baan xoogaagiisa usoo laabnaa gruubkayagii markaan isku soo baxdan kooxdayadii waxaan samaynaa maalintaas waxaan wax ku cabi lahayn baan siin aruursanaa annaga ayaa ayaan macnaha xooggayaga ayaan fuullaa sidaasaan khadrow ku noolahay annagu hadda shirkadana caawiya maba jiraan aad ba umahadsan tahay n maansada xijaab dabcan waxaan u malaynaya inay cusub tahay haa maansada ay cusub tahay xaqiiqatan xijaabka horta markii laga hadlayo waxaa jiro daraasado badan oo la sameeyey waxay sheegayaan in gabadha xijaaban walwalkeedu uu aada u yaryahay stresska iyo maaragta isla hadalka iyo isku buuqa waxaasan uku furmin sababtuna waxa weeyaan xijaabku waa af carabi ee waxa la yidhaha waa daah daahna markuu maarata maraayaddu markay daah leedahay haddee wixii ka xaggana looma jeedo ka sokana looma jeedo qofkii xagga u baxayna ma arkayo inta badan waa daahaas waa daboolkaas weeyaan gabadha oogadeeda ayuu xijaabku daboolayaa ama uu asturayaa ama uu ilaalinayaa sidoo kaleetana akhlaaqdeeda ayuu xifdinayaa sidoo kaleetana xishoodkeeda ayuu xifdinayaa diinteedana wuu xifdinayaa maxaa kugu dhaliyey inaad samaysid waxaa igu dhaliyey waagaan xijaabo badan oo kala duwanoo casriya ayaa soo baxay taas baan leeyahay inta badan ha laga jaro waantoobo oo xijaab ma dhar baa jira xaar walwaale midkaad xiranaysa eego haddee dharka maaragtay haska dooqanin ee maaragtay midka ugu quruxda badan ee ugu tayada wanaagsan ee lagula anugu waxaan jeclahay gabadha xijaaban baa gabdhaha ugu jeclaa miyaad aaminaysaa micnihii quruxdeeda oo dhan markaas bay iisa warmaysaa qac ka sii marka xijaaba xijaabahunno xijaaba xijaab ka qaado xijaaba xijaab jirkaaga xijaaba xijaab ka eebe xijaaba xijaabahunno xijaaba xijaab ka qaado xijaaba xijaab jirkaaga xijaaba xumaan ka dhowro xiqdiyo luufluuf ka beenta xantiyo nabka iyo xakaarka isxiiqiyo hadalla xoorka xijaaba xijaabahunno xijaaba adoo xariira xijaaba xiskaagu joogo xijaaba adoo xishooni xijaaba xulbaad ahaane xijaaba xijaabahunno xijaaba xijaab ka qaado xayaysiin wad ka dheerte adoo xa ka qaawan heedhe muuqaaladu yay ku xaalin heesaha abid haw xadraynin xijaaba xijaabahunno xijaaba xijaab ka qaado adduunyadu way iska xaale xisado yaan lagugu beerin xumaanta lagu horseedin xanfarkuuyow kula dhaqaaqin gobbaa tahay xidida weyne xasili imaankaaga xooggan xijaaba xijaabahunno waxaa tahay xuural cayne xadiiskiyo diinta raaco qur-aanku ha kuu xadeeyo xiriirka ciddaad la yeelan xijaaba xijaabahunno xijaaba xijaab ka qaado xijaaba xijaab ka eebe
wa waa maase aada u macaan xoogaa muusigii haddii lagu dar lahaa sidee bay ahaan lahayd bay kula tahay heesaha waan ka hanuunay bulshada soomaaliyedna waan u sheegayaa idinkii v o ahna waan idin sheegayaa ka hanuuni heesihii ka haroo ka haajiray kana haaday gebigood marka maansadan hadda xijaab oo kale gabdhaha soomaaliyeed hadday dhegeysteen maxaa reaction ah amaba falcelin ah oo kaaga yimid falcelinta ugu weyneed wixii aad xaqiiqda markii laga hadlo een, codkan bilaa music ah ayaa ka qurux badnaaday horta codadkii kaleetay music lahay waa mid waa mid labaada dhiirigelin weyn ayay u noqotay gabdhaha soomaaliyeed Een, qaarkood fariimo badan bay iisoo direen ay leeyihiin hadda baan soo tolanaya laba iyo saddex xijaab ayaan soo tolanaya marka waxay noqotay arrin maaragtay aniga naftayda yididiila igeliso oo inaan maaragtay fanka ee nuucaana aan sii sameeyo bulshada aan usoo gudbiyo waaya aad baa umahadsan tahay qaybihii dhexe ee barnaamijka hibada iyo halabuurka Eh, cabdi shukri ma jiraan gabdho idinkala qayb qaato jirliinka ruwaayadaha noocan oo kale ah ee aad bulshada aad ku wacyigelinaysaan Eh, khadrow waa mahadsan tahay mar kale waa su-aal qurux badan Eh, gabdho la-aan maba soconaysa cayaartoo dhanba gabdho la-aan ma soconayso hadda ninkan ba waad jeedaa abwaanku wuxuu xijaabo leeyahay waa gabdho nin ma ore war surweel qaado marka annaguna gabdhuhu waa wixii wax noo socodsiinayey mar hooyay noo matalaysaa marna gabaraan dhalay bay matalaysaa mar walaashay bay matalaysaa lagamaba maarmaan ku leeyahay khadrow ruwaayadaha aad disheen in aan qayb ka mid ah aan daawaday waxaa ka mid ah ruwaayadda snaab jaadka oo kaleeto oo adiga actarka aad ka mid tahay bal taasoo kaleeto haddii aad sharaxaad naga siiso Eh, khadrow eh, riwaayaddaas waxaa la oran jiray magaceedaas ilahayd oo isbaanjaadkaas la oran jiray baalka aada uma karo Eh, marka waxay ku timid waa berigii hore uu socday oo uu xiisaha lahaayoo dee dadku ay aadka u xiiseynayeen waxaa jiray kuwo waxaan ka baqaybaa iyagoo dee suuliga ku dhex jira inay iska soo qaadaan marka anaguna bal waxa foolxumada u leeyahay baan tusayno waxaan filayaa inaad aragtay anagoo taayirka dambe dhinaciisa baan sidaas ugu dhaca sababta waxaan tusayay inay khatar tahay baan tusayey aan shilkaasoo dhan intaa la u gelaynay marka waxay eh, wixii quruxda badnaa oo dib noogu soo rogmaday ama noo soo noqday waxay ahayd in dadkiiba ilaahay amarkii xilligiiba uuna dhaafayba dadki hadda way jiraan dad weli isticmaala laakiin sidii tirada badnayd wuu yaraaday marka bulshada soomaalida isli amaba caalamka oo kale markay daawadaan ruwaayadaha aad soo saartaan maxaad dareentaan maxay jawaabo ah ama falcelina oo ay idin siiyaan Eh, horta eh, waxay isugu jiraan dad waaweyn iyo dad yaryar bay isugu jiraan oo intii dee bulsho ka koobanta ka kooban yihiin Waa falcelinta aan kala kulanna waxay tahay qaar ku dhiirigelinaya qaar ku caayaya nooc kasta isugu jiraan laakiin annaga waxaan ka qaadanaa dhinaca wanaagsan baa ka qaadanaa dhiirigelinta ayaa nugu badan ma isleedahay filimada iyo ruwaayadaha aad samaynaysaan haddii aad heli laheedeen shirkado idin taabageliya oo idin taageera waxaad soo saari laheedeen kuwo ka wanaagsan ka taya badan kuwa hadda aad samaysaan khadrow eh, waa mahadsantahay mar kale Eh, waxaan soo saari lahayn kuwa ka taya badan waxaan wax jilayaa laba iyo toban sano da-dayda haddaa ka jirtay dee waad ujeedaa ma- ilminimadii waa liigu soo gardaadshaan u malaynaya marka waxaan hadda mid waxaa miiska noo saaran tahriib ah oo qoran oo hadda middan maanteedan waxaan daawanayna inan yaroo lug ka jaban oo midig ku leeyahay naa hadal abtigaa la hadal abtigaa lacagay saadir ay leedahay marka taasoo kale hadda wixii haddaan heli lahayn shirkad eh, na dhinac istaagta inay soo bixi lahayd wax kasii qurxa badanna aan soo gudbin lahayn dowladda aan isdhinac taagi lahayn baan aaminsana ama bulsho weynta soomaaliyeedba waayahay eh, gabagabadii barnaamijka eh, dhicisow maxaa kusoo gabagabaynaysaa Een, waxaan kusoo gabagabaynayaa een, bulshada soomaaliyeed oon salaamayo idinka oo idin salaamayo Een, intaas kadibna waxaan kusoo gabagabeynayaa abtirka qabyaaladda maanse la yidhaahdo waxay leedahay wixii u abtirsana- wixii u abtirinaysaa qabyaaladii u abtirinaysaa isla markaana waxay sheegaysaa inay qabyaaladdu ay noqoto qabyaalad qaxooti oo bulshadii qabyaaladii gashahay marka ugu dambaysa ee qaxooti ay ku gabaad maaragtay ay ku dambaynayso waxay leedahay magacaygu waa qabyaalad qabyaalad qabiille qabiille qolaysne qolaysne qabqable qabqable qoriile qoriile qadlaaye qadlaaye qudgooye qudgooye qafaashe qafaashe qarash doone qarash doone qaldaane qaldaane qalloocne qalloocne qodxaale qodxaale qiiqaaye qiiqaaye qarxaaye qarxaaye qarandooxe qarandooxe qaablaaw qaablaawo qeeldhaash qeeldhaashe qamaam qamaame qabweyn qabweyne qiyaan qiyaane qufays qufaysne qofru qofruuge qaadle qaadle qayirm qayirmo qorshaale qorshaale qalqaale qalqaale qaxaaye qaxaaye qurbaawe qurbaawe quljiif quljiife qeyrtooge qeyrtooge qashiilne qashiilne qurmool qurmoolne qabyaalad qabyaalad qaxooti baa layidhahda qabyaalad qaxooti marka waxaan leeyahay kaharaha maaragtay een, qabyaaladda kaharaha kaharaya qabyaaladda war hoy qiimo laga waaye Eh, aad baa umahadsan tahay Eh, waa mahadsantahay khadrow adigaan ku salaamaya iyo saaxiibkii abwaanka waa salaamaya waana kaaga mahad celinaya tii yareedoo sarbeeb tahayd baan soo qaadanaya oo waxaan leenahay gabadhi yareedoo aan u sarbeebay sida dhuxusha adigaa madow oo dhalaal badane adigaa timale dhagaxa ka adagoona dheereene adigaa iga dhigan go- moobilaan goorna soo dhicine dhabankaagana aad baan u jeclaa inaan dharbaxaaya Waa ku kaa aad baa umahadsantihiin labadiinaba guud ahaana dhegaystayaal intaas waxaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi tani intaan ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah waxaan idinkaga tegayaa sidaasiyo nabadgelyo
barnaamijkaasi hibada iyo hal abuurka waxaa magaalada nairobi noogu soo diyaariyey soona jeedinayay waryahayaga khadar maxamuud xareed haatanna dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan codka baxsan ee fanaanka xasan aadan samater
markaan dada jiray shan iyo toban markaan damac urla soo kacay markaan dada jiray shan iyo toban markaan damac urla soo kacay doqayga markaan usaan tegey markaan dada jiray shan iyo toban markaan damac urla soo kacay markaan dada jiray shan iyo toban markaan damac urla soo kacay doqayga markaan usaan tegey naftayda midaan doorbido adeedanigoon ka garanay naftayda midaan doorbido adeedanigoon ka garanay allaga bedayo midaanini naftayda midaan doorbido adeedanigoon ka garanay naftayda midaan doorbido adeedanigoon ka garanay allaga bedayo midaanini habayntii soomaali toran music maxamed wardi dabeecadayeeda gaariyo barangula tilmaami koo damba samee ku horo dunida maashayna guwi midabka biyo dahabsiigoodii ishandaymada ka bogano jeedaanada wow dawayo nabadii midabka biyada habsiigoodii shandaymada ka bogano jeedaalada wow dawyo nabadii cashaqan mudabadan mudabadan fidaashaday riyadataan gooniseedii hurdada darisku fulaahan jiray dabayshiyo dhaxanta dayreed dugsiga tii igama molay harbaydarale adiga tahay harbaydarale darale adiga tahay عشقا مدبدا مدبدا إذا شذي رياضتان كلون استيدي ودادا درس فلان جري طبيشيو لحن تضيرت تشيقتي هي النظر الريدر لي أقيقتاي الريدر الريدر أقيقتاي waa tahay waxaan filayaa inaad ka hesheen heestaasi markaan da'da jiray shan iyo toban iyo codka fanaanka xasan aadan samater iyada ada- ayaana ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo oo idinla socodsiinayeen maxamed bashiir cabdiraxmaan anigoo ah nuur xasan nuur ee dhinaca soo saarista uu duhurkan inoo joogay bashiir abikar tan iyo kulan dambe dhegaystayaal waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo
Dexdiyo hadalkaagii macaanaa dawaysa milkiyo dulqaadkii iimaankiyo daacadaadii dubaaqay ila jeclaystay naftayda midii ay ku dhegelay